in ka badan sideed boqol oo qoys oo danyara islamarkaana ku nool magaalada hargeysa ayaa loo qeybiyey deeq raashiina oo sakaatulfadri oo ay soo dhiibtay dowlada sacuudiga deeqdan oo ah qeybtii labaad ee bixinaysa dowlada sacuudiga ayaa loogu talagalay inay ka faa-iideystaan dadka danyarta ah gudoomiyaha jimciyadda alraxma al khayriya sheekh cabdalla maxamed ibraahim oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan ayaa ka waramaya qaabka ay u qeybiyeen waxaa halkan aynu ku bixinaynaa raashinkii labaad aynu soo wadnay oo ah hadda siddeed boqol oo qoys ah inagoo shalay soo qaybinay saddex kun iyo laba boqol soo qaybinay waxaan u mahadnaqayaa mamlakta carabiga sacuudiya oo kole inoo keenay raashinkan sakaatlfitrida waa sakaatlfitri weeyaan markas malik salmaan daliil kaasa insaan acmaaliya ayaa haddii la idmaayo oo shariik yihiin ama ay shurug yihiin ama ay wada socdaan jimciyadda rax wada shaqeeyaan ayaa kulley markasloon baa inoo keenay raashinkan jimciyadda raxmana way qaybinaysaa waanaan u mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa markiska markisalmaan maantaana ugu dambeysa insha alla abdullahi kariim sakaad fitridii aanu soo wadnay insha alla bariiska aanu soo wadnay aynu qaybinaynay marka insha allah maanta ugu dambeysa maantay hawshu insha alla ku dhammaanaysaa waanaan u mahadnaqaynaa howlwadeenada iyo dhammaan intii dhallinyarada inoo timid iyo dhallinyarada halkan joogta iyo dadweynaha qaadayban aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay kolley barnaamijkan barnaamij aad u fiican weeyaan allah idin barakeeyo dad fara badan oo masaakiina way ka faa'iidaysanayaan ka mustafiidi haddii la idmaayo marka siddeed boqol aan ku qabanayna maanta insha allah abdullahi kariim waxa weeyaan waa barnaamijkii gabagabadiisii aad baa u mahadsantihiin jazakum allahu khayran